aynu ku bilownay wararka naga soo gaadhaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay shalay dagaal kula wareegeen tuulada teedaan ee hoos timaada degmada maxaas wariyaha v o ed ee beledweyne xuseen xasan dhaqne ayaa haddaba arrintaasi ka waraystay guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalone deegaanka teedaan amba tuulada teedaan sida la socotaba waxaa gacanta ku hayay dowladda hirshabeelle dadkii deegaankaana hadda jooga iyo dowladda hirshabeelle oo ka talida nimankiiyaa nabadiidkaasisa lama silaana saaka usoo weeraray marka khasaare kala duwanna waa gaareen ayagana hadda meel ay xirteen oo hadda dad meel xirta waa iska fahmi kartaa oo hadda meel ku go'teensan oo dadka deegaanka oo dhan waxa gurmada iyo waxa gacanan ka helin oo hadda xodooda u yar tahay marka xaaladooda sidaas u ah marka dagaalkiyuu u dhexeeya haddii aad mar kale noo sharaxdo guddoomiye dagaalka wuxuu u dhexeeyaa dadka deegaanka oo deg deegaanka teedaan degman degan amba degmada maxaaseed iyo nimanka nabadiidka kusoo duuliyay hadda dadka u duula waa iska fahmi kartaa iyo dadka deegaanka in muddaana waa u dhexeeyo hadda wax hadda bilowda ma ahan marka si lama filaan oo hadda meesha u yimideen marka khasaare kala duwanna hadda waa gaareen sidaasayna hadda meesha ugu jiraan markii hore waxaa noo sheegtay in maamul dowladda hoostaga uu ka taliyo waxaana noo sheegaysaa in dadka deegaanka iyo al-shabaab ay dagaalamayaan haye walaalkayo sax waayan dadka deegaanka iyo hadda dagaalku wuxuu ku saabsan yahay dadka deegaanka iyo shabaabka xoogiisu inkastay hadda ciidamo dawladeed meesha deganayn laakiin dadka deegaankaana anaga xakumnaa dadka deegaankaana taageersan dadku dadka ayle waayeen sidaasayna ula dagaalamaa nimanka hadda nabadiidka ah oo waa qiyaasi kartaa marka waxay hadda gurmada iyo waxay gacanana hadda dawladda waa ka geysata waana ka geysanaydaa doolada maxaa khasaare ah oo dadka deegaanka soo gaaray haddii midda shabaabka aadan war u hayn wax khasaare oo hadda soo gaara ma jiraan walaalkayow oo ilaahay waa u saqiray hadda nimanka haddii meesha joogaana khasaare qasab qasab waayonoo hadda lagu fiirsama oo dadka deegaanka iyo ayagu wax macaamila kama dhexeeyaan sida la socoto dadka deegaanka deegaamada kala duwan iyo ayaga ay markaas nabadiidka ay yimideen qaarna waa laga taageersan yahay qaarna lagama taageersano marka meesha meel laga taageersan yaha maahan meelay shacab kuleeyihiin maahan meelay furmashi ka heli kara maahan marka hadda wax khasaaro hadda dadka soo gaara ma jiraan laakiin waa qasab khasaare hadday sii joogaan nimankaas
intaa ka warqabto maxaa is leedahay dagaalka maanta ka dhacay ujeedada iyo waxa sababta u ah deegaanka teedaan ay haddana markaas yimadan teedaan waa ceelbiyood degmada maxaas waxay jirtaa lixdan kilomitr adiga meesha la yidhaahdo degmada beledweyne waxay u jirtaa sideetan iyo shan kilomitr matabaan sidoo kaleeto iyadana sideetan iyo shan kilomitr u jirtaa deegaan saasa amba degma saasoo sheentaraala waayen marka awoodooda hadda waxay isku gugeen hadda dhanka matabaan oo kaleeto in u gudbo uhayaan amba hore ugu gudbeen amase hadda gurmadkooda u socyaa marka waxaan umalaynaya dhankaas waqooyiga ay hadda nimanku xooga saareen hadda horena u imaan jireen hadda yimideen haddana insha allahu si fudud in lagu dhaafaan jecella
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed bare oo u warramayey wariyaha v o eda ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane